الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب إذا احتلمت المرأة باب هذا متكن باب باب وي. إذا وقت احتلمت المرأة إسلانت هدي أي ريوته أن زوجها يجامعها zawjkeedu isagoo jimaacaya hadday ku riyooto famaa xukmu daalik kaas xukumkiisu muxuu yahay ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala weli abwaabtii qusliguu ku dhex jiraa baabkan sheekha wuxuu tarjamaystay oo uga hadli doonaa islaantu haddii iyadoo hurdaysa ay ku riyooto iyadoo zawjkeeda jimaacaysa oo sidaana markaas ay mani uga timaado ma la mid tahay raggii mise la mid ma aha oo qubayskuma ku waajibi sheekha marka raximahullahu tacaala muxuu u khasisay haweenta oo raggiiba ma uusan tarjamaysane muxuu sheekhu haween kaliya xukunka ugu khasisay tarjamada baabun idaa اxtalamat ilmar'atu muxuu yidhi wuxuu sheekhu meeshaa ka ishaaray khilaaf ibraahimu nakaci uu masalada geliyo ibraahimu nakaci waxaa sanad jayida uga sugnaaday sheekha inuu yidhi haweentu lamid ma aha ragga oo haweenaydu wuxuu yidhi ibraahimu nakaci hadday ru'yooto iyadoo zawjkeeda jimaacaysa ay ku ru'yooto sidaa ay mani uga yimaadaan laa yajibu calayha alguslu waa sanad jayida looga hayaa ibraahimu nakaci raximahu llahu tacaala laakiin ninka wax khilaaf uma jiro selafku iskuma khilaafin ninku hadduu ru'yoodo oo sidaa maniyu ay uga timaado inuu qubaysku ku waajibayo waa biijmaaci selaf amaa masaladan khilaafaa waxaa geliyey ibraahimu nakaci khilaafkaa jira awgeed ayuu rabaa sheekha raximahu llahu tacaala khilaafkaas inuusan xoog badnaynoo masalada sida raajixeeda jumhuurulculamaana ay qabaan ay tahay almar'atu karajuli fii wujuubi algusli islaantu inay ninka la mid tahay oo xagga wujuubka gusliga ay kala mid tahay oo labadooduba haddii ay ru'yoodaan oo biyo ay ka yimaadaan in qubaysku uu ku waajibayo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf atiniisigii wey can malikin in ja'a cabdullaahi fdaka tinisun bila اshtibaahi qaala wuxuu yihi cabdullahi bnu yuusuf akhbaranaa malik bnu anas ilasbax imaamu daar ilhijr raximah اllahu tacaala can hishaam bni curwata can abihi can zaynaba binti abi salama can umi salama umi اlmu'miniin annahaa umu salama qaalat waxay tihi jaaءat umu sulayma timid imra'atu abi dalxa abi dalxata alansaari haweenaydiisii a ilaa rasuulillaahi u timid salى اllahu alayh wasalam faqaalat markaasi waxay tihi umu sulaym yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow in allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishooda yacni xishoodkan waxaa loola jeedaa laa yatruk min bayaani alxaq ilaahay kama tago xagga xaqa caddayntiise hal cala almar'ati islaanta dusheeda ma ahaaday min guslin ay guslun wax qubays ah idaa waqtigii qubays ma ahaado hiya islaantu ixtalamat ay ru'yooto anna zawjaha yujaamicuhaa zawjkeedoo jimaacaya hadday ku ru'yooto wax qubays oo ku waajibaya miyaa jira faqaala rasuulu llah wuxuu yihi salى allahu alayh wasalam nacam idaa ra'at ilmaa haddiiba biyo ay aragto wuxuu yihi rasuulku salى allahu alayh wasalam oo qubaysku waa ku waajibi haddii almaadaas asha ku jirtana waa alcahdiya dihniya waxaa loola jeedaa wixii dihniga laysaga ogaayo macruufkaayo maa-ulmaniyaa loola jeedaa wixii macruufka ahaa maa-ulmanigaasaa loola jeedaa maniga hadday aragto qubayskaa ku waajiba masalada saasuuba nabigu u caddeeyey sala allahu calayhi wasalam walidaalika saasuusanba wax xooga iyo wax tabara uusan u yeelanaynin khilaafkii sheekhi ibraahimu nakaci raximahu llahu tacaala sheekhu wuxuu ku leeyahay qowluhu baabun ida اxtalamat ilmar'a inamaa qayadahu bilmar'ati haweenuu ku qeyday sheekhu maca ana xukma arajuli kadalik iyadoo ninkii naagtu ay masaladan ay isaga mid yihiin limuwaafaqati suurati su'aal suuradda su-aalka oon haween ku soo aroortay walilishaarati ilaa raddi calaa man manaca minhu fii xaqi almar'ati duuna rajul iyo wuxuu ishaaray qoladii inuu ku radiyo oo diideen oo islaantu lamid maaha ninkay yidhaaheen kamaa xakaahu ibnulmundir wakayruhu can ibraahiima annakhaci wastabcada nawowiyu ibnu nawowi imaamu nawowi wuxuu baciidsaday fii sharxi almuhadab sixatahu hadalkan inuu saxiix ka yahay canhu ibraahimu nakhaci oo imaamu nawowi wuxuu yihi baciid waay sheekhu hadalkaas inuu ku dhawaaqo laakiin rawaahu ibnu abi shayba wariyey canhu ibraahimu nakaci biisnaadin jayid laakiin isnaad jayida looga hayaa hadalku waa sugan yahay ibraahimu nakaci inuu yidhi islaantu masaladan kula mid maaha ninku inuu yidhi marka khilaafkaas awgeed ayuu ishaaray imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس هذا مثل باب عرق الجنوب روحي جنابة قضي لذت كيسي لذت كحكم كيسي أبابيه باب حكم عرق الجنوب qofkii janaabada qabay dhididkiisa dhididkaa xukunkiisii u baab yahay wa ana almuslima ayuu u baab yahay ruuxa muslimka ah laa yanjusu ruuxa muslimkaa ma nijaasoobana waa u baab imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa maadaama abwaabtii aanu ku dhex jirno gusliga qofka janaabada qaba dhididkiisa xukunkiisu muxuu yahay oo masalan hadda dhididkiisa keliya maahana waxa jismigiisa oo dhan muxuu noqonaa way xukunkiisa qofka janaabada qaba maqlisin qofka janaabada qaba marka dhididkiisa xukunka uu yeelanaayo ayuu imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala axaadiisii ku soo aroortay uu noo sheegi hadde masaladana sheekha wuxuu sidaa u tarjamaystay baabu caraqi iljunub sababtuu sidaa ugu tarjamaystay waxay tahay khilaafaa iyadana jira oo sheekhan la yidhaaho daawuudu daahiri iyo madhabta daahiriyada dhanba ay ku dhisan tahay daahiriyadu iyagu waxa ay leeyihiin waxay ka soo reebayan iyagu waxay leeyihiin waa nijaas nijaasay ka soo reebayan laakiin iyaga madhabta daahiriyadu waxa ay qabaan nijaasta oo kale ah qofka kaafirka ah qofka kaafirka ah waxay leeyihiin waa nijaas jismigiisu laakiin iyagu way kala mid yihiin madaahibta kale dhinaca caraqa way kala mid yihiin laakiin qofka gaalkay waxay leeyihiin daahiriyadu waa nijaas wa ana almuslimana waa u baab ruuxa muslimku laa yanjusu inuusan nijaasoobin qofka muslimka oo xataa haddii janaaba ay ku dhacdo qofka muslimka ah jirkiisa iyo dhididkiisa iyo dhareerkiisa iyo candhuuftiisa iyo waxa dhan waa iska daahir janaabadaasi waxba kama beddelayso xagga daahirnimadii daahirnimadii qofka muslimka ahaa waxba janaabadu kama beddelayso sida raajixa ah قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني بيقول قال وحور علي بن عبد الله المديني حدثنا يحيى يحيى اسمحنون نغن يحيى القضان إمام الجرح وتعديل قال وحور يحيى القضان حدثنا حميد حميد كاس محنون نغن حميد الضويل حميد ابن أبي حميد المعروف بحميد الضويل قال وحور حميد حدثنا بكر وبكر بن عبد الله المزني وتابعي xumaydka naftiisuna taabici inuu ahaa jiray waa laba taabici wax iska qaatay uu qaala xadaثanaa bakrun can abi raafic waa taabici kale isaguna abi raafic mowla cabdillaahi bni cumar waa nufayc asaa'iq lahu idraak walaysat lahu ru'ya abi raafic wuxuu iska leeyahay idraak laakiin ru'yo ma lahan oo yacni wuxuu soo gaaray casrigii nabiga salى allahu alayhi wasalam wakhtigii nabiga abi raafic uu soo gaaray laakiin nabiga ma arkin salى allahu alayhi wasalam عن أبي rافع عن أبي هريرة أن النبي نبga صلى الله عليه وسلم لقيa uu la kulmay أبو هريرة hu rasuulku uu la kulmay صلى الله عليه وسلم أن النبيa لقيa نبga فaacilka نبga u celi لقيa نبgu wuxuu la kulmay صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة في بعضi طرق المدينة magaalada مدينة wadadeeda qeyb ka mid ah ayuu kula kulmay والxاal huوa أبو هريرة جuنuب uu جuنuب yahay abu hurayra janaabo qabaa rasuulku la kulmay salى اllahu عalيyه wasalam fankhabastu uu yidhi abu hurayra fankhabastu waan laabmay bimacnaa in qabaltu minhu min rasuuli الlah rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam meel laaba han ka galo waan iska qariyey rasuulka salى اllahu عalيه wasalam anigoo ka baqaya janaabada aan qabo jirkayga inaan rasuulka taabto ayaan markaa ka baqaya maadaama jirkaygu janaaba uu qabo marka meeshan waxaa ku jira min baabi اliltifaat maxaa yeelay abu hurayra hadda damiirkii mutakalim uu cabiro fan khabas fan fan khanastu fan khanastu damiiru takalum markii horena geyb uu cabiro ana nebiya laqiyahu waa isla asagii un waa iltifaat min alghaybati ila takalum markii hore geyb uu ku socday damiirku kabacdi haddana wuxuu u soo leexday dhinaca takalumka fadahaba waa tegey abu hurayra isagiia iska hadlayeen fadahaba abu hurayra wuu tegey faاktasala abu hurayra wuu soo qubaystay uma markuu soo qubaystuu jaa'a yimid abu hurayra faqaala markaasuu wuxuu yihi rasuulka aleh salى اllahu عalيه wasalam ayna xaggee baa kunta aad ahayd yaa abaa hurayra abu hurayra xaggee aaday qaala markaasuu wuxuu yidhi abu hurayra kuntu junuban waxaan ahaa junub rasuulka ilaahay oo fakarihtu waxaan kahday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto walxaal ana aniguna calaa gayri dahaara dahaaro kayrkeed anigoo ah inaan kula fadhiisto ayaan diiday oo waxaan islahaa korkaaguba amuusanba daahirba ahayn faqaala markaasuu wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam subxaana allah ina almuslima laa yanjus qofka muslimkaahi ma nijaasoobo ayuu ku yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam waana meesha terjamada imaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala baabu caraqi اljunub wa ana almuslima laa yanjus oo dhididka qofka junubka ah inuu daahir uu iska yahay qofka muslimkaana uusan ku nijaasoobeynin janaabadaas oo janaabada uusan ku nijaasoobeynin oo meesha terjamada sheekh uu terjamaystay raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay sheekha xaafidku wa fii hada alxadiis waxaa ku sugan istixbaabu طahaara cinda mulaabasati اlumuuri اlmucadamat arrimaha sharcigu weyneeyo oo la weyneeyey arrimaha haddiiba la dhex gelayo in lasoo dahaaro qaato inay sunno tahay wa istixbaabu ixtiraami ahli اlfadli wa tawqiirihim wa musaaxabatihim calaa akmali اlhay-aat dadka ahlulfadliga hay-aadka midda ugu kaamilneewada badan in lagula kulmo وكان سبب ذهاب أبي هريرة وxuu aهاa أنه رasuuلka صلى الله عليه وسلم كان إdا لقيa أحadا من أصحاaبه maaسxه رasuulku waa maسxi jiray وadaعا لah waa u duعay jiray hاkذا رwاه النسائي وابن حبان من xadيiثi حudayفة فلما ظن أبو هريرة markuu u maleeyey أن الجuنب ينجuس juنubku inuu نiجaasoobayo بالxadثi xadثka uu ku نiجaasoobayo khشhyة wuxuu ka cabsaday أن يumaasxahu nabiga inuu masaxdo taataabto كacاadتهi sida caadadiisii hore fabaadara abu hurayra wuxuu u degdegay ila اliqtisaal inuu soo qubaysto wainamaa ankara calayhi الnabiyu salى اllahu عalيyه wasalama qowlahu nabiguna abu hurayre wuxuu ku inkiray hadalka abu hurayre uu yidhi wa ana calىa gayri dahaara lafdigaasuu diiday rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wa ana calىa gayri dahaarada maadigaa nijaasoobay maadigaa nijaasoobay oo janaabadanu kuma nijaasayn ayuu ula jeedaa rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam wa qowluhu subxaana اllah tacajaba min اctiqaadi abi hurayra wuxuu la yaabay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam abu hurayre oo caqiideeyey atanajusa biاljanaaba ay kayfa yakfىa calayhi hada الظaahiru arrinkan iska muuqdaa see abu hurayre oo kale uu uga qarsoomi karaa ula jeedaa rasuulku salى الlahu عalيه wasalam qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى baabu اljunub yakruju wayamshi fi الsuuqi wagayrih haadaa midkani baabun baabu aljunubu ruuxa junubka ah ee janaabada qaba yakruju wuu bixi karaa oo gurigiisa wuu isaga bixi karaa wayamshi wuu socan karaa fi suuqi suuqa dhexdiisana wuu ku socan karaa qofku isagoo janaabo qaba wa gayrihi gayri suuqi suuqa gayrkiisna waa ku socan karaa ayuu u baabi imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala weli abwaabtii qusliga ayuu ku dhex jiraa baabkan wuxuu uga hadli doonaa mas'alo kale oo iyaduna ruuxii junubka la xidhiirta masaladaas oo ah qofka junubka waxaa u bannaan inuu gurigiisa ka baxo inuu suuqa aaduu soo adeegto oo khadamaadkiisii iyo adeegiisii uu galo way u bannaan tahay qofka junubka ah oo laa maanica min daalika wax diidaya ma jiraan oo xaaraan ma aha qofka junubka ah inuu gurigiisa intuu ka baxo oo suuqa uu ka soo adeegto wax xaaraamahe ma aha wa qaala cadaa'un cadaa' ibna abi rabax way tilmiidkii cabdullahi ibni cabbaas cadaa' wuxuu yidhi yaxtajimu ljunubu ruuxa janaabada qaba waa istoobi karaahu oo xaaraan kama aha qofka hadduu janaabo qabo inuu istoobo yacni jamiicu lmucaamalaad oo dhanaa u bannaan ilaa wixii si khaasa looga xarimay maahane wixii si gaara looga xarimay mooye wa yuqallimu wuu jaran karaa qofka junubkaa adfaarahu cijiyihiisana wuu jaran karaa wa yaxliqu ra'sahu qofka junubkaa madaxiisana wuu xiidhan karaa wa in lam yatawada howlahaasoo dhan wuxuu qaban karaa yuusanba weyse qaadan hadduu doono oo ugama xiraa howlahaasi inay xalaal u noqdaan inuu soo weyse qaato kuma xira ee suuqiisuu mari karaa guriguu ka bixi karaa cijiyuhu jaran karaa madaxiisuu xiidhi karaa xataa hadduusan weyse qaadan oo arrinkaasi waa xalaal waana madhabuljumhuur sidaas buu madhabuljumhuurna waa sidaasoo waa u bannaan tahay arrimahaas oo dhan qofka junubka ah inuu sameeyo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثna cabdulأعlى ibnu xamaadin cabdulأعlى ibnu xamaad الbصri waa min rijaali الbukhaari wa muslim والنasaaئي horena waa usoo qaadan jirnay bukhaari iyo muslim iyo nasaaئي saddexda waxbay ka wariyaan qaala wuxuu yihi cabdulأعlى xadaثna yزيid bnu zurayc waa basrigaan soo mari jirnay yزيid bnu zurayc الbصriy qaala wuxuu yihi yزيid xadaثna سaعيid can qataada سaعيid ibnu man hadduu qataado ka qaadayo maxaa loola jeedaa سaعيid ibnu abi caruba wdaa saciidu shaykhuhu qataada fabnu abi caruubata alifaada waa ti manduumada aan ku soo marnay marba hadduu saciid can abi can qataada haddii la yidhaho saciid ibn abi caruuba anna anas bna malikin ayaa xadaثa anas hum talaamiiddiisii ardaydiisii wuxuu u sheegay ana nebiya nabigu salى اllahu عalayh wasalam kaana rasuulku inuu ahaa salى اllahu عalيyه wasalam yaduufu calىa nisaa'ih haweenkiisuu isku marahayay rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam fi leylati اlwaaxida hal habeen oo kale ah walahu rasuulkana salى اllahu عalيyه wasalam yowmaydin maalinta sidaa uu samaynayo tiscu niswatin sagaal haween ah ayaa nabiga u sugnaadeen salى اllahu عalيyه wasalam waa riwaayadii bukhaari uu hore usoo rajaxay riwaayo kale waxaan soo marnay kow iyo toban haweenay ahaayeen lakiin riwaayada waa riwaaya mu'awala oo waxaa lagu awilay rayxaano iyo mariyat اlqibdiya oo iyagu xukmu limaa qaadanayo xukumkii addoonnimo qaadanayay ayaa riwaayadaasi waxay ku tirisay xukmu zawjaad marka sida raajixa markii la yidhaha zawjanimo nebiga salى اllahu عalayhi wasalam caqdigiisa iyo nikaaxiisa kuma kulmin sagaal haweena wax ka badan xadiidkan marka imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala meesha uu ka tarjamaystay oo maxalu shaahidkiisa uu ka deliishanayo waxaa weeye ana nebiya salى اllahu عalيyه wasalam kaana yaduufu calىa nisaa'ihi fi leylati اlwaaxida walahu yowmaidin tiscu niswa maxaa yele rasuulku salى اllahu عalيyه wasalama markuu haweenkan haweenaydan uu ka soo baxo gurigeeda midda kale intuu gelaayo waa socoduu gela socodkaas ayuu geli marka wuxuu ka soo qaatay tarjamadii ahayd baabuljunub yakhruj wayamshi inuu iska socan karo way qofka isagoo janaabo qaba oo aysan xaaraan ahayn qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa cayaashun waa cayaash ibnu اlwaliid albasriy cayaash ibnu اlwaliid albasri rijaasha muslimka kuma aanan soo qaadan muslimna waxba kama wariyo cayaash ibnu اlwaliid albasri laakiin mid sheekh u egaan kusoo marnay muslimka oo wuxuu ahaa cabaas ibnu اlwaliid albasri horena muslimka waa uga soo baraarujinayo bacdu nusakha muslimka waxay dhigayeen nusqooyinka qaarkood cayaash ibnu اlwaliid ay dhigayeen cayaash oo shiin ah midka hadda bukhaarigu wax ka qaadayo ah farqi weynaan u dhexeeyo midkan bukhaarigu wax ka qaatay oo ya-da iyo shiinka la akhrinayo cayaash lam yarwi canhu muslimu shay-an imaam muslim waxba kama warin midka min rijaali muslim noqonaya waa midka la leeyahay cabaas waa cabaas ibnu اlwaliid albasri marka khaladku wuxuu ku dhici karaa maadaama markii xarakada iyo shaqalka markii aan la fiirinin xagga qoraalka iska shabahaan xagga qoraalka ayay iska shabahayaan aabbihiina waa iska shabahayaan isku gobolna waa yihiin labada sheekh marka qofkii si diqa aan u fiirin waxaa laga yaabaa inuu yidhaaho labadoodu waa isku mid laakiin midkan cayaash ah oo ya-da shiintuna ay ugu dambayso lam yarwi canhu muslimu shay-an imaam muslim waxba kama warin xadaanaa cayaash bnu اlwaliid اlbasriy qaala xadaanaa cabdulaclaa cabdulaclihi aan kusoo mari jirnay saxiix muslimka cabdulaclaa ibnu cabdilacla albasriy takarara kaiira wamiraara fi saxiixi muslim qaala xadaanaa xumaydun xumaydku waa isnaadkii haddaan kusoo dhacnay isnaadkii haddaan soo marnay xumaydun can bakrin can abi raaficin can abi hurayrata qaal laqiya rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam laqiyanii waxaa ila kulmay rasuulu llahi rasuulka aleh sala allahu alayh wasalam walxaal ana anigu junubun junub aan ahay faakhada rasuulku sala allahu alayh wasalama biyadii gacantayduu qabtay famashaytu macahu rasuulka micigiisaan la socday sala allahu alayh wasalam xataa qacada ilaa rasuulku uu fadhiistay sala allahu alayh wasalama fansalaltu waan siibmay marka meeshiiaan ka siibtay oo qubays iyo howlahaasaan doontay fa ataytu raxla gurigaygiyaan imid raxligaygii deegaankaygiiyaan imid faاktasaltu abu hurayra wuxuu yidhi waan soo qubaystay uma markaa kabacdi an ji'tu nabiga u imid salى اllahu عalayh wasalam walxaal huwa rasuulku salى اllahu عalayh wasalama qaacidun uu fadhiyo ayaan u imid faqaala markaasuu rasuulka ale salى اllahu عalيyه wasalama wuxuu yidhi ayna xaggee baa kunta aad ahayd ya abaa hurayra abu hurayra xaggee aaday haddau adigii meeshan joogay faqultu lahu markaasaan rasuulka salى اllahu عalayhi wasalama waxaan ku idhi wixii maquulka ahayoo lagu yidhi waa la iska xadfo riwaayada horeaan kusoo qaadanay riwaayadii hore aan kusoo qaadanno waxaan ka baqay calaa kayri dahaaro anigoo ah inaan kula kulmo rasuulka ilaahayow faqaala markaasuu wuxuu yihi rasuulka aleh salى اllahu عalayhi wasalam subxaana allah yaa abaa hurayra ina almu'mina laa yanjus abu hurayrow muuminku ma nijaasoobo uu rasuulku salى اllahu عalayh wasalam uu ku yidhi xadiidkani marka xaguu ka waafiqi tarjamadii bukhaari baabu aljunub yakhruj wayamshi fi suuqi wagayrihidi xagee ka waafaqsan yahay wuxuu ka waafaqsan yahay abu hurayra markuu nabiga salى اllahu عalayh wasalam uu la kulmayey wuu socday laqiyanii rasuulu llahi salى اllahu عalيh wasalam wa ana junub faakhada biyadii famashaytu macahu waa soconaya isagoo janaabij ku jirto halkaasuu ka deliishan sheekhu raximah اllahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu kaynuunati اljunubi fi lbeyti idaa tawada'a haadaa midkani baabu kaynuunati baabu jawaasi kaynuunati اljunubi junubka ahaanshadiisa bannaanaashadiidu u baab yahay fi lbeyti guriga dhexdiisa inuu ahaado ay bannaan tahay idaa wakhtigiina gurigiiyo dhexdiisa wahado ay bannaan tahay tawada'a uu wase qaato oo qofka junubka ah uu iska wase qaato imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala tarjamadanna wuxuu ku soo aroorin doonaa hadda socodku inuu u bannaan yahay ayaan soo marnay qofka junubka ah waxaa haddana tarjamadan sheekhu uu ku soo arooriyey qofka junubka isaguna gurigiisa inuu isaga sugnaado way iska bannaan tahay hadduu wase qaato weliba idaa tawada'a lafdigaasi wuduu'aas jumhuurtu waxay ku qeydayaan calaa wajhi alistixbaab xataa guriga markii la joogo waa calaa wajhi alistixbaab waa iska sunno mooye guriga joogitaankiisu kuma xira qofka junubka inuu weyse qaato laakiin sida afdalka ah ee sunnadu ay ku jirto waa inuu weyse qaato hadduu meel aadayo hadduu gurigiisa joogayo kulli iyo markuu seexanayo qofka junubka inuu weyse qaato hadduusanba qubaysanaynin qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaanaa abu nucaym waa fadlu bnu dukaynki aanu soo maraynay qaala wuxuu yidhi abu nucaym xadaanaa hishaam hishaam distawaa'i albasri wa shaybaan shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwi can yaxyaana muxuu noo noqon marka ya yaxya bni abi kahiir shaybaanu can yaxya kada mucaawiya fabnu abi kahiirin daa ya baaqiya watii mandobadaan kusoo qaadanay marba hadduu shaybaan ka qaado can yaxya can abi salama abi salama ibni cabdiraxmaan ibni cawf waa taabicigii qaala wuxuu yidhi abi salama sa'altu caaishan su-aalayaa kaana nebiyu nabigu ma ahaan jiray sala allahu calayh wasalam yarqudu inuu hurdo oo uu seexdo ma ahaan jiray walxaal huwa junubun isagoo janaabo qaba rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ma hurdi jiray qaalat waxay tihi markaa umunaa caaisha nacam wayatawada waa hurdi jiray laakiin waa weyse qaadan jiray tawadu'aasna waa calaa wajhi istixbaab waa sida sunnada waafaqsan weeye qofku inuusan hurdin hadduu janaabo qabo ilaa inuu ka qubaysto ama uu ka weyse qaato maahan inuusan hurdin saasaaba u wanaagsan baabu nowmi ljunubi haadaa midkani baabu xukmi nowmi ljunubi qofka janaabada qabo hurdadiisii hurdadaa xukumkeedii ayuu u baab yahay tarjamadan shuraaxda qaarkood way ictiraadeen oo sheekha way ku bushiyeenoo waxay yidhaaheen tarjamadii horaaba uga kaafin lahaydba waama soo marnay tan ee sheekhu muxuu ugu soo celiyey lidalika xaafidka raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay wawaqaca fii riwaayati karimata qabla xadiid ibni cumar baabu nowmi اljunubaa dhacay wa hadihi tarjama zaa'idaة lilistiqnaa'i canha bibaabi اljunub yatawada uma yanaamu baabu اljunub yatawada uma yanaamu tarjamada xagga ma kusoo qaadna taasaaba lagu kaaftoomo wa hadihi tarjama zaa'ida lilistiqnaa'i canha bibaabi اljunub yatawada uma yanaamu waa midka hadda noo soo socda wey kan hadda noo soo socda baabun aljunub yatawada uma yanaam ayaa kaafin lahayd wayaxtamil waxaa suurto kala an yakuuna tarjama cala aliطlaaq wa cala ataqyiid falaa takunu zaa'ida oo marna tarjamada iyadoo mudlaqa marna iyadoo muqayada qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaanaa qutaybatu waa qutaybat bnu saciid ibnu jamiil albaqlaani qaala wuxuu yidhi qutayba xadaanaa leyt waa leyt bnu sacdin almisriy can naaficin mowla ibni cumar can ibni cumar sayidkiisii xadiiska ka qaaday inta badanna sayidkiisi wax ka wariyaa ana cumara bna alkhadaab sa'ala sayidina cumar wuxuu weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ayarqudu axaduna wa huwa junub axadkeen ma hurdi kalaahu ma jiifan karaa isagoo junub ah qaala wuxuu rasuulku salى اllahu alayh wasalam nacam oo iska hurdi karaa laakiin idaa tawada'a axadukum axadkiin hadduu wase qaato falyarqud ha iska hurdo walxaal ha hurdo huwa isagu junubun junub uu yahay oo markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam su-aashan markii la weydiiyey rasuulka sala allahu alayh wasalam oo lagu yidhi qof janaabo qaba ma hurdi karaa oo ma iska seexan karaa qof janaabo qaba rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi haa wuu seexan karaa laakiin ha weysaysto ha weysaysto u yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam marka amarka ku jira fal yarqud riwaayadan riwaayaadkii hore waxay uga beddelan tahay fal yarqud waxaa galay laamul amar laamul amaraa galay laamul amarkaa marka daahiriyadu waxay ku xambaareen calaa wajhi lwujuub oo waa waajibay yidhaaheen oo waxay yidhaaheen qofka junubka ahe iyagu ma seexan karo ma hurdin karo ilaa uu ka soo weyse qaato waajib wayay leeyihin wuduu'aas oo qabla nowm laakiin jumhuuru salaf waxay ku xambaareen in amarkan loola jeedo calaa wajhi الnadbi wاlاstixbaab waa sunno sida fadiilada iyo ajirku ay ku jirto qofku waa inuusan janaabada uusan la seexanin maxaa yeele qofku hadduu janaabo uu iskala seexdo waa mutaladdiq bilaqdaar maadaama mutaladdiq bilaqdaar uu yahay waxaa u dhowaanaysa shayaadiinta shayaadiinta iyo jinka iyo waxaasaa maaragtahay dariiq iyo albaab uu uga furmi qofka hadduu janaabada uu ku seexdo amaa qofka hadduu dahaaradiisa uu isaga seexdo waxaa ka xirmaaya baabka shayaadiinta waxaana u furmaaya malaa'ikatu raxma abwaabteeda ayaa ilaahay u furaa subxaanahu wa tacaala marka mar walbaba waxaa wanaagsan in dahaarada lagu seexdo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun aljunubu yatawada uma yanaamu baabun hadaa midkani baabun aljunubu qofka janaabada qaba yatawada'u wuu weysaystaa uma markuu weysaysto kabacdi ayuu yanaamu seexda sida ajirka badan waa sidaas daahiriyaduna waa masaladii ayba dhahayeen waa waajiba imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala tarjamadana wuxuu uga hadli doonaa sida wanaagsan in qofka junubka uusan seexanin ilaa uu ka weyse qaato qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu bukayr waa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr min baabi nisbati ila aljadi dhowr goor waan soo marnay yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr almisriy qaala xadaanaa leyth leyth bnu sacdin almisriy can cubaydillaahi bni abi jacfarin cubaydillaahi bni abi jacfar almisri imaam axmed raximah llahu tacaala sheekhan waa daciifin jiray cubaydillaahi bni abi jacfar almisri laakiin khusuusan imaam axmed wuxuu ku daciifin jiray riwaay riwaayatahu can ibraahim annakhaci imaam axmed wuxuu duri jiray cubaydillaahi bni abi jacfar almisri markuu ibraahimu nakhaci wax ka qaado riwaayadaas waa daciif saasuu dhihi jiray oo markuu ibraahimu nakhaci tadliisuu ku sameeyaah uu yihi riwaayaadkiisa cubaydillaahi bni abi jacfar almisri laakiin imaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala hadda xadiiskan cubaydillahi bn abi jacfar almisri ibraahimu nakhaci kama warina wuxuu ka wariyey moxamed bni cabdiraxmaan almadani almacruuf biyatiimi curwa agoonkii curwo loo yiqiin kaasuu ka qaaday walidaalika imaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala saxiixiisa waxaa dhacay fii bacdi اlaxwaal waana arki doonaa way noo iman doontaahe cubaydullaahi bni abi jacfar oo ka qaadaya can ibraahim nakhacina way noo imaan doontaa oo fii ahnaa'i saxiixi اlbukhaari ayay noogu iman doontaa laakiin markaasoo kale bukhaari muxuu sameeyaa mutaabacu u yeelaa mutaabaco iyo shawaahid ayuu ku xoojiyaa maadaama warkii imaam axmed uu jiro oo war imaam axmedaa jiro imaam axmed wuxuu ku leeyahay cubaydillaahi bni abi jacfar almisri hadduu ibraahimu nakhaci ka qaado riwaayadaasi waa daciif isagoo marka og imaamu lbukhaari mas'aladaas ayaa fii athnaa'i saxiix markuu wax uga wariyo cubaydullaahi bni abi jacfar almisri wuxuu sameeyaa taqwiya bilmutaabacaat mutaabacaduu ku xoojiyaa waa caadada bukhaari raximah اllahu tacaala cubaydillaahi bni abi jacfar almisri sidiisa kaleu hiqo isaga yahay ilaa riwaayadiisaas uu duray imaam axmed mooye markuu ibraahimu nakhaci uu wax ka qaado waana saaxibulkaraama caabid hiqu ahaa saaxibulkaraamaada maxaa yeelay sheekha wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay dagaalkii qustandiniya jihaadkii qustandiniya oo wakhtigii sheekha casrigiisa dhacay qustandiniya dadkii jihaadka u aaday ayuu ku jiray cubaydullaahi bni abi jacfar almisri marka waxaa dhacay markabkiiyaa la jabay markabkii ay ku gaarayeen qustandiniya ilaa dhinaca masaray ka imanayeen masarkiiyaa lawaxaa la jabay markabkii markabku markuu la jabay ayay alwaax waxaa la jiray shan sheekh oo kale isagu lixu ku ahaa alwaaxay qabsadeen alwaaxay ku soo dabaasheen xeebtay yimaadeen meel marka xeebaha waxay yimaadeen saxaro ah oo wax bini aadama uusan joogin oo wax deegaanuhu uusan ka dhoweyn ayay yimaadeen meeshii iyagoo ku kurbaysan oo muruga ay hayso ayaa sheekhan cubaydullaahi bni abi jacfar almisri ilaahay uu baryey markaasaa cubaydullaahi bni abi jacfar almisri wuxuu yidhi ilaahay wuxuu noo soo dhaliyey subxaanahu wa tacaala caleen caleen weyna agteenna ilaahay ka soo dhaliyey caleentiyaan aragnay waxbaa ka da-ayaba caleentii caleentiyaan xaggeeda aadnay qof walbaa afku iska saartay caleenta waa iska cabnay wax macaanaan ka cabnay caleentii markii dhammaanteen aanu dheregnay meeshii waa ka baaba-da wuri waan weynay haddana galabkii markaanu joogno haddana caleentii oo kalea soo dhalanayso caleentii markii haddana aanu ka dheregno haddana waan weynaynaa berri haddana subaxii waa noo iman wada caleentaas waa quraac iyo qada quraac iyo qada saas ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu karaameeyey cubaydullaahi bn abi jacfar almisri iyo culimmadii kaleo la socotay markii ay u socdeen qustandiniya marka sheekh caabid ahoo hiqo ahoo saaxibulkaraamaad u ahaa qisadana imaamu dahabi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa siyarka ku sheegay karaamadaas can cubaydillaahi bni abi jacfar almisri can moxamed bni cabdiraxmaan almadani almacruuf biyatiimi curwa takarara kaiira wamiraaran fii saxiixi muslim in badan yatiimu curwa wuxuu noogu soo laalaabtay kitaabkii saxiix muslim yatiimu curwana waxaa loogu bixiyey sheekhan moxamed isagoo da-diisu ay yartahay aabbihii uu dhintay oo cabdiraxmaan almadani oo aabbihiisa ayaa dhintay markaasuu intuusan dhimanin wuxuu kala dardaarmay curwa markaasuu yidhi wiilka adigan kala dardaarmee wiilka wax ii bar oo ii xanaanee oo ii kori isagaa marka soo barbaariyey oo koriyey inta badanna isagaaba axaadiista uu ka bartayo waa ka inta badan bukhaariga muslimka waxaan ku arkaynaa can moxamed ibni cabdiraxmaan can curwa isagaa soo koriyey marka culimmadu waxay yidhaahaan yatiimu curwa agoonkii curwo yidhaah can moxamed ibni cabdiraxmaan ilmadani can curwata can caaisha qaalat waxay tihi umunaa caaisha kaana nebiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa araada hadduu doono an yanaama inuu hurdo walxaal huwa rasuulku sala allahu calayh wasalam junubun junub uu yahay gasala farjahu farjigiisuu dhaqi jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam watawada'a rasuulku waana weyse qaadan jiray sala allahu calayh wasalam lisalaati kamaa yatawada'u lisalaa siduu salaada rasuulku ugu weyse qaato oo kale ayuu u weyse qaadan jiray markaa kabacdi uu seexan jiray markii uu junub yahay rasuulku sala allahu calayh wasalam marka xadiiskaas waxaa laga qaadan oo laga faa'idaysan qofku mar walbaba waxaa wanaagsan hadduu jeefanayo isagoo junuba inuu soo weyse qaato inuu soo weyse qaato itibaacan waiqtidaa'an birasuuli illaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi weliba culimmada shaaficiyada waxayba cabiraanba karaahiyayba cabiraanba hurdada noocaas oo kale ah oo lala seexanayo qofka isagoo janaabo qaba oon soo weyse qaadan uu jeefanayo karaahiye isku waafaqeen shaaficiyadoo dhan iyago culimmadooda waxay leeyihiin waaba makruuhba qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaanaa muuse bnu ismaaciil waa tabudakigii aanu soo qaadan jirnay qaala xadaanaa juwayriya juwayriya waa nin sheekha magaciisa gabar ma aha magaca markaad fiiriso waxaad u malayn gabar inay tahay laakiin waa sheekh magaciisu wey juwayriya ibnu asmaa addubaci muslimkan waan kusoo qaadan jirnay can naaficin mowla cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar uula jeedaa sheekhu qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cumar istaftaa cumaru sayidunaa cumar waxa uu jawaab ka dalbay annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam ayanaamu axadunaa qofkeen ma hurdi karaa walxaal huwa qofkaasi junub uu yahay rasuulka ilaahay annagoo janaabo qabna ma seexan karnaa ayaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka aleh sala allahu calayh wasalam nacam idaa tawada'a waa seexan karaa lakiin ha weyse qaato qofku qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf waa tiniisigii mar hadduu imaam maalik ka qaadayo qaala akhbaranaa maalik can cabdillaahi bni dinaar can cabdillahi bni cumar annahu qaala wuxuu yihi cabdullahi bni cumar dakara cumar bnu اlkhadaab lirasuulillahi wuxuu u sheegay sala allahu calayh wasalam biannahu shaaniya tusiibuhu cumar bn اlkhadaab aljanaaba inay asiibto oo janaaba ay ku dhacdo min alleyli fi leyl habeenkii dhexdiisii rasuulka ilaahay oo janaaba ay ugu dhacaysuu yihi sayidina cumaraa dhahay faqaala lahu rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam sayidina cumar uu ku yidhi tawada' haddii habeenkii janaaba ay kugu dhacdo wasayso waqsil dakaraka huma nam dakarkaaga dhaq markaa kabacdina seexo uu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam marka sunnadaas mar walbaba in la waafaqo ayaa mar walbaba wanaagsan oo axaadiistu way ku soo laalaabatay bukhaarina axaadiis fara badan oo isxoojinaysa ayuu noo sheegay raximah اllahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ida ltaqa alkhitaanaani baabun hadaa midkani baabun baab weye ida ltaqa alkhitaanaani labada gudnin haddii ay kulmaan famaa xukmuhu arrinkaas xukunkiisu muxuu noqon imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabkan tarjamadan wuxuu uga hadli doonaa labada khitaaneynka khitaaneynka yani waxaa loola jeedaa ninkii iyo islaantii isqabay hadday is isticmaalaan oo isticmaalba meeshii uu dhaco xukunku muxuu noqon qubays ma waajibi mise waajibi maayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa mucaad bnu fadaalata albasri qaala wuxuu yidhi mucaad xadaanaa hishaam waa distiwaaxa qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala waxadaanaa abu nucaym fadlu bnu dukayn can hishaam addistiwaa'i albasriy can qataada can اlxasan waa xasan albasri uula jeeda can abi raafic mowla ibni cumar can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka ale salى اllahu عalayh wasalam idaa jalasa ninku hadduu fadhiisto bayna shucabihaa islaanta waaxaheeda waaxahaas dhexdooda hadduu ku fadhiisto waaxahaasoo alarbaci ee afarta ah afarta waaxood inta udhexaysa hadduu uga fadhiisto uma markaa kabacdi jahadahaa uu tabartiisa ka gaaro oo yacni dantiisa uu ka gutow faqad xaqiiqe wajaba alguslu qubayskii waa waajibuy rasuulku sala allahu alayh wasalam marka bimujarad iltiqaa'i alkhitaaneyn inuu qubaysku uu ku waajibayuu noo sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam marba haddiiba kulanba uu dhaco oo labadii gudniinba ay markaa kulmaan qubayskaa waajiba ayuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam shardi ma aha in meniyu timaado shardi ma aha inay meesha biyo yimaadaan shardi ma aha marba haddii khitaaneynku ay kulmaan faqad wajaba alguslu xadiiskan marka bukhaari raximahu llahu tacaala wuxuu u soo hormariyey axaadiis kalena uu noo sheegi doonaa oo dhihi doonta qubaysku ma waajibaye waxa waajibaya keliya waxa weeye in meeshii dakarkii iyo la yska soo dhaqdhaqo oo la weyse qaato intaa kaliya waajibaya oo qubayska waxa waajibinaya khuruuju lmaniyi faqad axaadiistaas dhehaysaa noo iman doonta laakiin sheekhu xadiiskan wuxuu u soo hormariyey axaadiistaasi inay tahay mansuukha axaadiis soo socota marka horeba xukumkii oo waadixa xadiiskii sheegayuu soo hormariyey sheekha raximah اllahu tacaala marka shucabka ulajeeddada laga leeyahay waaxaheeda afarta ah culammada muxadisiintu waxay ku sheegeen waxyaa macaani fara badan waxaa la yidhaahaa yadaaha wa rijlaaha labadeeda gacmood iyo labadeeda lugood waa la yidhaha waxaha waa loola jeedaa waxaa kaloo la yidhaha rijlaaha wa fakhidaaha labada lugood iyo gabadha labadeeda cajirna waa lagu fasiraa saaqaaha wa fakhidaaha waa lagu fasiraa labada shanshood iyo labada cajir waa lagu fasiraa fakhidaaha wa iskataaha waa lagu fasiraa barida yacni labada baryood iyo cajirkeedana waa lagu fasiraa fakhidaaha wa shufraaha waa lagu fasiraa labadeeda cajir iyo labada faruryood oo iska leeyahay farjiga waa lagu fasiraa adiga tafaasiil fara badan oo bimacna waaxid ku soo arooraysa kulligood hal macno un bay ku soo aroorayeen taabacahu waxaa mutaabaceeyey hishaamu dastawaayi camru bnu marsuuq albasri camru bnu marsuuq albasri ayaa xadiiska ku mutaabaceeyey oo isagu xadiiska wuxuu ka qaatay can shucbata can shucba haddii la yidhaha hadde shucbana waa can qataada can alxasani can abi raafic can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alيه wasalam isnaadku saasuu marka ku sixmiyo oo kii hore majmaciisu waxay noqon qataadu majmacu noqon halkaas isaga soo dhacaya taabacahu hishaam waxaa mutaabaceeyey camru bnu marsuuq اlbasriyi can shucba shucbana wuxuu ka qaaday can qataada kamaa ana hishaama yarwi can qataada sida hishaam isaguna qataada uga qaaday can xasan can abi raafic can abi hurayra milahu ayuu sheegay dakara camru camru bnu marsuuq اlbasri wuxuu sheegay milahu midla xadiidi hishaam aladii yarwi can qataada kamaa ana shucbata yarwi can qataada can اlxasan wa qaala muusa wa muuse bnu ismaaciil muuse bnu ismaaciil isaguna wuxuu yidhi xadahanaa abanu wa abanu bnu yaziid almacruuf biabani اlcaطaar qaala wuxuu yidhi aban xadahanaa qataadatu qaala akhbarana alxasanu kanaaba ka sii xoog badan kii hore mutaabacadana tii horeba ka sii xoog badan maxaa yeeley kii hore wuxuu ahaa cancanuu ku warinayay qataada can hishaamin can qataada can ilxasani qataada waxaa lagu tiriyaa mudalisiinta walidaalika sheekhiisii xasanulbasri wuxuu uga wariyey cancana tana marka sheekhu ku xoojiyo qataado waxaa la hayaa sheekhiisii xasanulbasri uga qaadaya lafdulikhbaar lafdulikhbaar oo yidhiba akhbarana alxasanu akhbarana alxasanu qaala xadahanaa qataada qaala akhbarana alxasanu milahu wadakara abaan wuxuu sheegay milahu midla xadiidi hishaam almutaqadim xadiidkii hishaam oo kale isaguna sheegay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu gusli maa yusiibu min farji اlmar'a hadaa midkani baabu gasli ma baabu gasli ma shay dhaqitaankiisu u baab yahay shaygaasoo yusiibu rajula ninka gaara min farji lmar'ati islaanta cawradeeda cawradaa xaggeedana ka soo gaara baabkan imaamu albukhaari raximah llahu tacaala haddana wuxuu uga hadli doonaa ninka haddii yacni qoyaan iyo waxyaalo la mida mani iyo wax la mida ay ka soo gaaraan dhinaca haweentiisa uu jimaacayo waxa wanaagsan inuu iska dhaqo hadday mani tahay xataa oo manida haddii jumhuurta waan soo marnay waa iska daahire inuu iska dhaqo o iska mayro ayaa wanaagsan calaa wajhi alistixbaabi watandiif isagoo nadiifin iyo istixbaabi ula jeeda qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa abu macmar abu macmar ibnu man inuu noqona waa markii miya shanaad ama lixaad wey camal soo qaadanin abu macmar maxaa loola jeedaa cabdullahi bnu camrin albasriy aladii rumiya bilqadar man muطlaqan bikunyatin dalminqari huwa bnu camrin man rumiya bilqadari qadariyada lagu tiri jiray قال xdثnا أbو معمر قال xdثnا عبدالوارث عبدالوارث بن سعيد البصري عن الحuسين wa حuسين بن ذكوان المعروف بحuسين المعلم مسلمkana in badan aan kusoo qaadan jirnay qاala wuxuu yihi حuسين qاala يحyى يحyى wuxuu yihi waa يحyى بن أبي كثير ula jeeda وأخبرنيi waxa ii waramay أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبر isaguna hu أبو سلمة inuu usii waramay أن زيد بن khالد الجuهني أخبره cadaasna inuu u waramay أنhu isagu زayd بن khاalد sألa cثmaan بن cafاan faqاala markaasuu wuxuu yidhi زayd بن khاalد arأyta ka waran cثmaanow إidaa jaamaca rajulu ninku hadduu jamaaco imra'atahu islaantiisii oo falam yumni uusan maniba keenin oo wax maniya aysan ka imaanin see la yeelay xukunku muxuu noqon qaala cثmaanu cثmaan wuxuu yidhi yatawadأ waa weysaysan kamaa sidii yatawadأu liلsalaaة salaada sidii ugu weysi qaato oo kale ayuu u weyse qaadan wayaqsilu dakarahu dakarkiisana waa iska dhaqiyo wixii rudubadii iyo qoyaankii farjiga haweenka ka soo gaaray ayuu iska mayri laakiin wax qubaysoo waajibaya ma jiraan saasuu xadiiska daahirkiisu ku socdaa laakiin xadiiskani waa xadiis mansuuqa horena waan usoo tilmaanay qaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi samictu xadiiskaas waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ayaan xadiiska ka maqlay fasa'altu can dalika xadiiska haddana waxaan sii weydiiyey caliya bna abi aalib wa zubayra bna alcawaam wa dalxata bna cubaydillahi alansaari wa ubaya bna kacbin radia allahu canhum faamaruu dhammaantood waxay amreen hu ayilmujaamic qofkii islaantiisii inta jimaacay wax maniyuhu aysan ka imaanin saxaabadaasi waxay amreen bidaalika ay bilwuduu wa gasli dakari inuu iska weyse qaato dakarkana uu dhaqo intaas bisay amrayeen intaasoo saxaabo ah ayaan xadiiskan iyo xukunkan weydiiyey dhammaantoodna sidaasay iigu jawaabeen marka xadiiskan hadda dhahayo saxaabadan iftaha ay ku bixinayaan oo dhammaantood ay leeyihiin qofka haweentiisa hadduu jimaaco wax maniyo aysan ka imaanin waa iska weyse qaadan dakarkiisana waa dhaqiyo qobays kuma waajibayo ay leeyihiin xadiiskani waa xadiis mansuuqo inuu mansuuq yahay imaamu albukhaari raximah llahu tacaala xadiiskii hore kuu soo hormariyey qaala yaxya wuxuu yidhi asaabiq fi lisnaad akhbaranii abu salamata ana curwata bna zubayr akhbara curwuhu hu abu salama ana aba ayuba alansaari akhbara abu ayuub alansaari hu curwaasna inuu usii sheegay annahu aba ayuub samica dalika xadiiskaa asaguna min rasuuli illaahi inuu ka maqlay sala allahu wasalam wbaarak caleyh wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala xaafidku waqad dahaba اljumhuuru waxay ku tageen ilaa ana maa dalla calayhi xadiidu اlbaab baabkan xadiiskiisu macnaha uu ku tusinayo min aliktifaa'i bilwudu weeseqaadka in laysaga kaaftoomo idaa lam yunzil ilmujaamicu qofkii xaaskiisa jamaacay hadduusan wax maniya uusan ka imaanin in weeseqaad laysaga kaaftoomayo mansuukh waa yacni jumhuurtu saasay isku waafaqeen inuu xadiiskaasi yahay xadiis mansuukh ah waxaana lagu nasakhay bima dalla calayhi xadiidu abi hurayra wa xadiisu caaisha almadkuurayni fi lbaabi qablahu waa xadiiskii bukhaari uu soo hormariyey markii horeba uu sheekhu sababtu u soo hormariyaba ay tahay inuu kuu sheego axaadiis soo socota inaadan ku jahwareerin axaadiis soo socota inaadan ku jahwareerinoo aada fahamtid axaadiisan soo socotaa inay mansuuq yihiin waاdaliilu calى naskhi ma rawaahu axmed wagayruhu min dariiqi zuhriya can sahli bni sacdin qaal xadaanii ubay bnu kacbin ana alfutya alatii kaanuu yaquuluuna almaa min almaa ruksatun ay ahayd kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rakhasa biha uu ruksayey fii awali alislaam uma amara kabacdi rasuulku wuxuu amray sala allahu alayh wasalam biliqtisaal bacdi markaas kabacdi rasuulku wuxu yhi sala allahu alay wasalam hala qubaysto oo ninkii xaaskiisa isticmaalo walow yaysan maniba ka imaane inuu qubayskuba u waajibayo saasuu markii kabacdi uu xukumay rasuulku sala allahu alayh wasalam صxxhu iبn khusayma وبن xibaan وqala الإsmaaعiiliyu huwa صaxiix calى shardi الbukhaarي kada qaala wkaأnahu lam yadلc calى cilati faqad اkhtalafuu fi kwni zuhriyi samicahu min sahli inuu ka maqlo talaamidiisa uu ka mid yahay isku khilaafeen nacam akhrajahu abu dawuud وبn khusayma ayضا min dariiq abi xaazimi can shli walihada اlisnaadi ayضa cilaة أkhرى dakaraha ciladaa waxaa sheegay ibn abi xaatim wfi اljumlati huwa isnaadu صaalix lan yuxtaja bihi in la xujaysto lakin wuu galaa mar walbaba wahuwa sarيix fi الnaskhi xadiiskana wuxuuba aad ugu cadyaha yani kii hore inuu ahaa xadiiskii hore mansuuq inuu yahay xadiiska haddaan dul taaganahayo calىa ana xadiiث algusli wain lam yunzil arjaxu inuu ka raajixnaa badan yahay min xadiiث almaa min almaa liannahu bilmanduuqu wa tarku اlgusli min xadiiثi almaa bilmafhuumi aw bilmanduuqi ayda lakina dalika asraxu minhu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad wa musadad bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya yaxya muxuu noo noqon yaxyal قطان والآخر القطان عنه حدد ابن المثنى وكذا مسدد حدثنا يحيى يحيى القطان عن هشام بن عروة قال وحور هشام بن عروة أخبرني أبي عروة بن الزبير قال وحور عروة بن الزبير أخبرني أبو أيوب الأنساري قال وحور أبو أيوب أخبرني أبي بن كعب باب رواية السحابي عن السحابي أنه قال إنه يرى أبي بن كعب يا رسول الله رسولك إلهيه idaa jaamaca rajulu ninku hadduu jimaaco almar'ata islaanta oo falam yunzil uusan mani dejinin famaa xukmu arrinkaa xukunkiisa muxuu yahay rasuulka ilaahayow ninku hadduu islaantiisa jimaaco oo uusan mani dejinin taa xukunkeedu muxuu noqon qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam yaksilu wuxuu iska dhaqi maa shaygii shaygaasoo massa almar'ata islaanta ka taabtay minhu min arajul ninkaa jirhkiisa wixii islaanta qoqoyaankii iyo taabtay bisuu iska mayri uma markaa kabacdina yatawada waa weyse qaadanaa wa yusalli saasuuna isaga tukanaa oo xadiiska sidii hore xadiiskii hore uu la mid yahay waa mansuukh isaguna qaala abu cabdillaah abu cabdillaah waa bukhaarigii bukhaari wuxuu yidhi alguslu qubayska ayaa axwadu dadaal badan fi ddiin qofkii diintiisa raba inuu ilaashado yacni wuxuu rabaa maadaama axaadiisu ay tacaarudeen axaadiis dhahaya oo midkanu hadda ugu dembeeyey qofku hadduusan wax maniyu aysan ka imaanin qubaysku kuma waajibayo xadiiskan dhahaya iyo kii kaleo saxaabada fatiwadoodii iyo jawaabkii saxaabadu ay bixinayeen axaadiistan see la yeeli iyo kii horeo aan nidhi waa mansuukh see laysugu daaweyn taasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo wuxuu yidhi qaala abu cabdillaahi albukhaari wuxuu yidhi alguslu qubayska ayaa axwadu fi ddiin qofka diintiisa waxaa u dadaal badan inuu qubaysto wadalika alguslu qubayskaas alakhiiru alamru alakhiir waana arrinkii ugu dembeeyey min ashaaric shaaricuna wahuwa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahiyna sala allahu alayh wasalam axaadiis badan oo ka sugnaatay xadiiskii ugu dembeeyey wuxuu ahaa in la qubaysanayo ninku hadduu islaantiisa jimaaco walow yaysanba meniyu ka imaane inuu qubaysku u waajib yahay wuxuu yidhi bukhaari inamaa in kale maahane bayanna annagu waan caddaynay hada alxukma annagu haddaan bukhaari nahay xukumkan waan sheegnay liikhtilaafihim liajli ikhtilaafi salaf fii wujuubi algusli wa cadamihi cadami wujuubi algusli maadaama salaf ay iskhilaafeen oo qaarna ay yidhaaheen axaadiistan aan iska qabsanaynaan dhehaysa qubaysku waajib ma aha qaarna ay yidhaaheen axaadiistani waa mansuukhe kii horeaan nasakhay ay yidhaaheen oo khilaafkaasi uu jiro sidaas awgeedaan mas'alada u baraarujiyuu yidhi sheekh raximah ullahu tacaala meesha axwadka oo haddana yacni khilaafka ka fogaasho awgeed oo dadaalku uu kuugu jiro oo saxda ah ee raajixa ah ayaan kuu tilmaamuu yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala laakiin hadalkan waa la ishkaal geliyey hadalkan bukhaari raximah ullahu tacaala oo waxaa lagu ishkaal geliyey cibaarada sheekhu uu cabiro uu yidhi alguslu axwadu qubayskaa dadaal badan oo weliba afcalu tafdiil uu ka cabiray oo aad ka dhadhansanaysid inuu sheekhu qabo inaa hadda la qubaysanna inay iska bannaan tahay laakiin qubaysku uu xagga diinta iyo diyaanada qofka iyo iimaankiisa inuu u dadaal badan yahay walidaalika xaafidka wuxuu ku leeyahay raximah llahu tacaala wastashkala ibnu اlcarabi ibnu اlcarabi wuxuu ishkaal geliyey kalaam albukhaari hadalka bukhaariyuu shaki geliyey faqaala wuxuu yidhi iijaabu اlgusli qubaysku inuu waajib laga dhigo adbaqa calayhi الصaxaabatu waman bacdahum wamaa khaalafa fiihi ila daawuud daawuudu daahiri bisaa khilaafay inta kale waxa weeye waa laysku waafaqsan yahay walaa cibrata bikhilaafihi daawuud khilaafkiisuna cibro ma lahan wa inama alamru sacbu arrinka culus wuxuu yahay mukhaalafatu اlbukhaariy bukhaari khilaafkiisan uu leeyahay alguslu axwadu oo laga dhadhansanayo in qubayska la yska dhaafi karo arrinta adagi waa taas iyo wa xukmihii sheekhoo xukumay bianna algusla qubaysku mustaxabun inuu yahay mid la sunneeyey oo waajiba uusan ahayn wa huwa bukhaarina axadu a'imati diin wa ajilati culamaa'i اlmuslimiin culamada muslimiinta dadka ugu waaweyn uu ka mid yahay oo hadalkiisa lama fududaysan karo uma akhada yatakalamu sheekhu wuxuu gudagalay haddana inuu ka hadlo fii tadciifi xadiidi اlbaab bima laa yuqbalu minhu waxaan laga aqbalay inuu ku daciifiyey waqad asharnaa ilaa bacdihi uma qaala wuxuu yidhi wayaxtamil waxaa suurtogala an yakuuna muraadu اlbukhaariyi biqowlihi alguslu axwad ay fi اddiin wa huwa baabun mashhuurun fi اlusuul qaala wuxuu yidhi wahuwa ashbahu biimaamati rajuli wa cilmih oo sheekha imaamnimadiisa iyo cilmigiisa waxaa aad maaragta ugu ekaasho badan in la yidhaaho diinta xaggeeday dadaal tahayo diintii haddii haddee dadaalba uusan jirin diintiisii oo dhanaa ka daciifaysaw oo uula jeedo wujuub camal cibaarada in wujuub camalba uula jeedo saasaa daahira qultu waxaan leeyahu yidhi sheekha wa hada huwa daahiru min tasarufihi bukhaariga tasarufkiisana saana ka muuqda fa innahu lam yutarjim sheekhu ma tarjamaysan bijawaazi tarki اlgusli ma dhihin oo sheekhu ma caddaynin qubayska ha laga tago وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم marka imaamu الbukhaarي raximah الlahu tacaala abwaabtii gusliga iyo kitaabuulgusli halkaasuu ku dhameeyey cibaaradana sheekha uu ugu dambeeyey uu yidhi wadalika alakhiiru wadalika alakhiirudaasna wuxuu ku ishaari baraacat اlاkhtitaamu ku ishaariyo kitaabuulgusli inuu dhammaadayna waa ula jeedaa sheekhu raximah الlahu tacaala bismi illaahi raxmaan raxiim kitaabu lxaydi haadaa midkani kitaabu lxaydi waa xaydka kitaabkiisii sheekhu markuu soo dhammaystiray gusliga iyo abwaabtiisii iyo axkaamtiisii halkan wuxuu rabaa inuu ka guda galo axkaamtii xaydka wa qowli illaahi tacaala wa kitaabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u kitaab alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan nabiyullaahi moxamedu sala allahu calayh wasalam can ilmaxiidi xaydkii ayay wax kaa weydiinayaan quldhe huwa xaydku adan waa wax qurun oo nijaaso ahw factasilu nisaa'a dumarka ka fogaada fi lmaxiidi xaydka uga fogaada dumarkoo marka ay xaydhaan ka fogaadaoo jamaaca iyo arrimihiisa kala fogaada walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina dumarkii xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaan fa idaa tadaharna ilaahay wuxuu yidhi markay daahir noqdaan oo ay ka soo qubaystaan fa'tuuhunna markaa kabacdi u imaada min xaysu meel uga taga amarakum allaahu ilaahay uu idin amray ina allaha ilaahay yuxibu ilaahay wuxuu jecel yahay altawaabiina kuwa toobad keenidda badan ilaahay wuu jecel yahay wa yuxibu ilaahay wuxuu jecel yahay almutadahiriin kuwa isdahira oo xaydka iyo arrimahaas oo dhan aan u dhowaanaynin islaamtu intay xaydka qabtana ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala aayaddaa marka sheekha raximah llahu tacaala sababta uu ugu furfurtay waxa weeye yacni axaadiista noo iman doonta oo dhan ayaa waxay farac ka tahay ama ay caddaynay oy bayaan u tahay aayaddan macnaheed aayaddan macnaheeday bayaaninay tawdiixine axaadiista noo soo socotaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabun kayfa kaana bad-u lxayd baabun haadaa midkani baabun baabu kayfa sidee baa kaana bad-ulxaydi xaydka bilowgiisu see ahaa ayuu u baabya see marka horeba horta xaydku ku bilaawmay iyo awqaadda uu bilaawmay iyo ummadihii ugu horreeyey oo lagu bilaabay dhiigga xaydka wa qowlunebiyina waa u baab nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam haada kani shay-un waa shay shaygaasoo katabahu llahu ilaahay uu ku qoray calaa banaati aadama nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam gabdhihiisii shay ilaahay uu ku qadaray oo ilaahay uu ku qoray weeyo gabar walboo nebiyullaahi aadam faracba ka noqonaysa waa gabdhaha insaanka o dhan w gabdhahoo dhan wey gabar walboo nebiyullaahi aadam farac ka noqonaysa inay xaysho waa wax ilaahay qadaray maqaadiir rabbaaniya weeye marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamay in xaydka kudhicitaanka haweenka uu ku dhacayo uuba qadiim yahay oo xilligii nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam uuba jiray wa qaala bacduhum culimmada qaarkoodna waxay yidhaaheen kaana awalu maa shaygii ugu horreeyey wuxuu ahaa ursila alxaydu xaydka lagu soo diray calaa bani israa'iil uu ahaa oo waxay yidhaaheen saasba qadiim umagahaynayo xilligii nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam xayd maba jirine reer banu israa'iila ugu horreeyey wax xayda laakiin bukhaari raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi wa xadiidu nebiyi nabiga xadiiskiisa sala allahu calayhi wasalam akharu badan quwatan min quwa xagga awoodda xadiiska nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa laakiin quwo badan oo xadiiska nabigaan qabsanaynaa sala allahu alay wasalam kana wa qaala bacduhumu culamada qaarkood hadalkoodo marka xadiiska nebiga xagga istidlaalka iyo xagga xujada isagaa awood badan oo xadiiska nabiga sala allahu alيyh wasalam ah hada shayun katabahu llahu calaa banaati aadam hada shayun katabahu llah calaa banaati aadam baabun almru biاnnufasaa'i idaa nafisna baabun hadaa midkani baabun baabu almru arrinka amaba iska adiifi saasaaba wanaagsan baabu lamri hada midkani baabu lamri arrinka ayuu u baab yahay arrinkaasoo almutacalliqi ee la xidhiira binnufasaa'i haweenka dhiigga caadadu ay ku dhacday arrinka la xidhiira idaa waktigii nafisna ay xaydaan almuraadu binnifaasi hunaa huwa alxayd nifaaskan hadda muraadka uu sheekhu ka leeyahay waa xaydka bidaliili alxadiisi alaati xadiiska noo iman doonaa deliil ahoo oo rasuulku sala allahu calayh wasalam umunaa caaisha uu ku yidhi maa laki anafisti caaisha waxaa ku dhacana xayday ahaayeen nifaas ma ahayn marka bukhaari raximahu llahu tacaala tarjamadan wuxuu ku ishaari inay iska bannaan tahay idlaaqu lafdi nifaas cala alxayd oo inay bannaan tahay lafdiga nifaaska in lagu idlaaqo xaydka in lagu idlaaqo luqatan wa sharcan intaba inay iska bannaan tahay oo xaydka magacyadiisa waxaa ka mid a lafdu nifaasna waa la yidhaahaa waxaa kaloo la yidhaahaa xaydna waa la yidhaha xayd xayd isagana waa la yidhaha qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa caliyu bnu cabdillaah waa madiinigii qaala wuxuu yidhi caliyu bnu cabdillaah xadahanaa sufyaan sufyaan muxuu noo noqon ibnu cuyayna wabnu lmadini bacdahu alxumaydi qutaybatu moxamed ulbikandi qaala wuxuu yidhi caliyu bnu lmadini xadahanaa sufyaanu bnu cuyayna qaala wuxuu yidhi sufyaan samictu cabdiraxmaan bn alqaasim min aali sayidina abibakr sidiiq sayidina abubakr sidiq maxaa yeele waa cabdiraxmaan ibn alqaasim ibnu moxamed ibnu abi bakr sidiiq qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan samictu alqaasima yaquulu samictu caaisha taquul kharajnaa waan baxnay laa nuraa xaal aanaan u malaynaynin ila alxaja maahane oo waxaan islahayn xaj mooye meel kale looma socdo falamaa wakhtigii kunaan ahaanay bisarifa meesha sarif la yidhaaho markaanu marayno sarif waxay dhacdaa shimaalu maka waqooyiga maka ayay ku taallaa sarif waxay ka fog tahay magaalada makay u jirtaa xawaali itnaa cashar kilo mitr labiyo toban kilo mitir ayay uga beegan tahay waqooyiga maka sarif hadda waxay noqotay magaalo weyn oo masjid waxaa ku yaalla la yidhaaho masjid maymuna falamaa kunnaa markaanu ahaanay bisarifa meesha sarif la yidhaaho halkaa markaan marayno xiltu waan xayday tiri umuna caayisha marka xiltu lafdigaas ah wuxuuna tusinaa tarjamadii muraadkii bukhaari oo ahaa baabu lamri binnufasaa idaa nafisna muraadka sheekhuba inuu xayd ahay oo waxa lafdiga u cabirana ay tahay jawaazu idlaaqi الnifaasi calى اlxayd falama kunaa bisarifa xiltu waan xayday fadakhala calaya rasuulu llahi aa iisoo galay salى اllahu عalيه wasalam walxaalu iisoo galay ana aniguna abkii aan ooyay waa markii ugu horreysay oo umuna caaisha xayd uu ku dhaco gabdhahana sida caadadu ay tahay marka ugu horreeya xaydkaba ay arkaan xoogaa way ka naxaan maadaama wax gariiba oo aysan arki jirin uu yahay marka umuna caaisha waan ooyey tiri qaala markaasuu rasuulka ale sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi maa maxay baa laki kuu sugnaaday caaishoy anafisti maxayshay oo erey weli waxaa loo isticmaali fiiri bimacna alxayd nifaaskii nifaaskii oo nabigu u isticmaalay sala allahu alayh wasalam bimacna alxayd uu u isticmaalay rasuulku sala allahu alayh wasalam maa maxay baa laki adiga kuu sugnaaday anafisti maxayshay qultu markaasaan waxaa yidhi nacam qaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam ina haadaa arrinkani amrun amaru amarkaasoo katabahu allahu calaa banaati aadam nebiyullaahi aadam gabdhihiisa ilaahay uu ku qoray ee faqdii gudo maa shaygii gudo shaygaasoo yaqdi alxaaju qofka xaajiga ah waxa uu guto min almanaasiki waalacmaal manaasika iyo acmaasha iyo cibaadaadku xaajigu samaynayo waxba kaama xayirnee kulligood acmaashii xajkii wuquufulcarafii ha noqdo sacyigii ha noqdo ramyigii ha noqdo kulli arrimahaasoo dhan samee hayra laakiin an laa taduufii bilbeyti laakiin kacbada iska ilaali beytka ilaahay ha dawaafin intaas bisaa kaa xayiran intaas bis ayaa kaa xayiran uu ku yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam acmaasha xajka walidaalika xadiiskan macaanida laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a xagga alfaadda idlaaqa nifaaska xaydka lagu idlaaqo inay bannaan tahay iyo qofka haddii iyadoo xaajiyad ah xaydka uu ku dhaco acmaasha xajka dhammaantood inay u bannaan tahay ilaa dawaaf bilbeyt maahane inta kale way samayn kartaa hayra laakiin an laa taduufii bilbeyti beytka ilaahay laakiin ha dawaafin qaalat waxay tihi umuna caaisha wadaxaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay waa udxiyeeyey sala allahu calayhi wasalam can nisaa'ihi dumarkiisii bilbaqari lo ayuu uga udxiyeeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam lo-daasuu ka gowracay oo xadiiska macaanida laga qaadanayo kitaabu aludxiyana waa noogu iman doontaahe jawaasu tadxiyati can ilghayr qof kale in laga udxiyin karo inay bannaan tahay maxaa yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam maalintaa haweenkiisii ayuu ka udxiyeeyey sala allahu wasalam wbaaraka calayh baabu gasli اlxaa'idi ra'sa zawjiha wa tarjiilihi haadaa midkani baabu gasli اlxaa'idi gabadhii xaa'idada ahayd oo xaydku ku dhacay dhaqitaankeeda dhaqitaanka bannaanaashadiisa u baab yahay baabu jawaazi gasli اlxaa'id gabadhii xaydku ku dhacay oo xaa'idada ahayd dhaqitaankeeda dhaqitaanka bannaanaashadiisa u baab yahay ra'sa zawjiha ninkeeda madaxiisa inay dhaqdo ay bannaan tahay wa tarjiilihi tarjiili ra'si zawji ninka madaxiisa madaxa shanlayntiisa bannaanaashadeedana waa u baab oo imaamu albukhaari raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa maadaama xaydka iyo axkaamtiisi uu ku dhex jiro gabadha xaa'idada waxaa u bannaan ninkeeda inay u khidmayso oo weliba akhasu lkhidma khidmada midda ugu khaasnimada badan oo ugu dhowaashaha badan inay ninkeeda u khidmayso way bannaan tahay oo tinta ay u shanlayso inay madaxii ay u dhaqdo way bannaan tahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf waa tiniisigii qaala xadahanaa malik can hishaam ibni curwata can abihi can caaisha qaalat kuntu waxaan ahaa urajilu inaan shanleeyo ra'sa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay madaxiisaan shanlay jiray walxaal ayaan shanlay jiray ana aniguna xaa'idun aan ahay anigoo xaa'idaha rasuulka sala allahu alayh wasalam madaxiisa aan shanlay jiro saasaan ugu khidmayn jiray rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiiska marka wuxuu ku cad yahay tarjamadii imaamu albukhaari raximah allahu tacala uu tarjamaysao gabadha xaa'idada ah inay khidmada zawjkeedu ay u bannaan tahay xataa khidmada midda ugu dhowaashaha badan oo inay korkiisii la baashirto oo madaxiisa ay dhaqdo ay u shanlayso way bannaan tahay oo waxaa lagu khilaafayay yahuudda yahuudda magaalada madiine xilligaa wax ka deganaa ayaa caadadooda waxay ahaan jireen gabadhu hadday xaysho waa iska fogeyn jireen guri gooniya naga seexay dhihi jireen ha noo soo dhowaanin marka khilaaf arrinkaas lagu khilaafayaa rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu jideeyey in markaas ay bannaan tahay qofka xaydada ah inay zawjkeedii ay u khidmayso qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa ibraahimu bnu muusa waaraazi asagiir takarara kahiira wamiraaran fi saxiixi muslim wa huwa shaykhu aladii yaquulu fiihi alimaamu axmed laa taqulu sagiir inahu kabiirun fi اtaqwa wاlcilmi wالzuhdi waxaan uga soo sheekeynay kitaabkeeni saxiixu muslimkaoo imaam axmed sheekhuu dhihi jiray weeye hadhihinina ibraahimu sagiir ibraahimu sagiir hadhihinine waa kabiirun fi lcilmi waاtaqwa waالzuhdi waa sheekh weyn oo cilmiga iyo zuhdiga iyo taqwada ayuu ku wen yahay xadaثanaa ibraahimu bnu muusa araazi qaala akhbaranaa hishaam bnu yuusuf hishaam ibnu yuusuf qaadi sancaa qaadigii sancaa ana bna jurayjin cabdilmelik ibnu jurayj akhbarahum isagaa u warramay waa hishaamka iyo talaamiiddiisii kale qaala wuxuu yidhi isaguna ibnu jurayj akhbaranaa hishaamu can curwata annahu shaaniye su'ila waxaa la weydiiyey curwat bnu zubayr atakhdumunii ma ii adeegi kartaa alxaa'idu gabadha xaydka qabta gabadha xaydka qabta ma ii khidmayn kartaa ma ii adeegi kartaa ow amase tadnuu minii almar'atu islaantu ma ii soo dhowaan kartaa walxaal hiya junubun walxaal hiya iyadu junubun ay tahay iyadoo janaabo qabta ma ii soo dhowaan kartaa ama ma ii khidmayn kartaa xaa'idadu faqaala curwatu curwa wuxuu yidhi kullu dalika almadkuur waxaa lasoo sheegay o dhan calaya dushayda hayinun way ku fudud yihiin waxaas maxaad diidaya yidhi maxaad diidaya gabadhii xaa'idada ahaa inay kuu khidmayso hayadoo janaabo qabta inay kuu soo dhowaato maxaad diidayo way bannaan tahay wa kullu dalika wa fii kulli dalika almadkuur waxaa la soo sheegay dhammaantiis takhdumunii gabadha waa ii adeegtaa aniga aniga sawjadayda waa ii adeegtaa iyadoo xaa'idaha ii khidmaysaa iyadoo janaabo qabta ii khidmaysaa walaysa calaa axadin axad dushiisana ma aha fii dalika almadkuur midkaa la soo sheegay ba'sun wax dhibaataa kuma aha وفي ذلiك المذكور مxaa loola jeedaa min الduنuwi والkhidmati inay usoo dhowaato inay u khidmayso wax dhibaata ma lahan deliilkeediiu haddana sheegayo wuxuu yidhi curwa أkhbaratnii caaئiشhaةu caaئiشha waxay ii warantay أnahaa umna caaئiشha kaanat inay ahayd turajilu inay shanlay jirtay tacni waxay ula jeedaa ra'sa rasuuli الlah salى الlahu عalيه wasalam walxaalay shanlay jirtay hiya iyaduna xaa'idun ay tahay iyadoo xaa'ido ahay rasuulka madaxa u shanlay jirtay salى الlahu عalيه wasalam walxaal rasuululahi rasuulka allena salى اllahu عalيه wasalam yowmaidin maalintaa mujaawirun ay muctakifun uu yahay mid ku ictikaafay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisuu muctakif ku ahaa oo masaajidka asagoo ku ictikaafsan ayay umunaa caaisha ay rasuulka u shanlay jirtay salى اllahu عalيه wasalam iyadoo xaa'ido ah yudnii lahaa wuxuu usoo dhoweyn jiray rasuulku salى اllahu عalيه wasalam caaisho ra'sahu madaxiisuu usoo dhoweyn jiray walxaaluu usoo dhoweyn jiray hiya caaisha fii xujratiha qolkeeda iyadoo ku dhex jirta ilaa qolka caaisho iyo masjidka nabiga isku dheganaa salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh marka madaxuu usoo dhoweyn jiray rasuulka salى اllahu عalيyه wasalam faturajiluhu iyaduna way u shanlayn jirtay rasuulka salى اllahu عalيyه wasalam walxaalay u shanlayn jirtay hiya xaa'idun xaa'ido ay tahay xadiiskan marka wuxuu ku cad yahay tarjamadii imaamu الbukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu wa fi lxadiisi waxaa ku sugan dilaala calaa dahaarati badani alxaa'id wa caraqiha xadiisku wuxuu ku tusinaa gabadha xaydka qabta dhididkeeda iyo jirhkeeda waxaasoo dhan inay daahir yihiin wa ana almubaasharata almamnuuca lilmuctakif hiya aljimaacu wa muqadimaatuh oo qofka muctakifka ahoo masaajidka ku ictikaafsan waxaa loo diidaya waa jimaaca iyo muqadimaadkiisa wa ana alxaa'ida laa tadkhulu lmasjid haddana gabadha xaa'idada inaan masaajidka loo ogolayna oo masaajid aysan geli karin xadiiska waa ka faa'iidaysan maxaa yeele umuna caaisha ma aysan gelin masjidkii wa qaala bnu badaal wuxuu yidhi fiihi xadiiska waxaa ku sugan xujatun cala shaaficiyi fii qowlih oo imaamu shaafici hadalkiisii uu yidhi xadiisku xujo ku yahay oo yacni imaamu shaafici uu radinahu ula jeedaa ibnu badaal xadiisku ina almubaasharata uu yidhi imaamu shaafici mutlaqan tanqud lwudu oo islaantu ninkeeda waa ka jebisaa weesaqaadka weesada way ka jebisaa ayaa xadiiskan lagu radin uu yidhi ibnu badaal imaamu shaafici kadaa qaala saasuu yidhi ibnu badaal waa siiqatu taberi oo xaafidku uu ka beri noqon hadalkaa walaa xujata fiihi wax xujo ahoo xadiiskan ugu sugan oo uu ku radinayo imaamu shaafici ma jirto lianna alictikaafa laa yushtaradu fiihi alwudu qofka masaajidka ku ictikaafaya ictikaafka looma shardiyo weesaqaad maxaa caddaynaya inuu nabigu weese qabay sala allahu alay wasalam xadiiska kuma cadda walaysa fi lxadiisi xadiiska haddana kuma sugna annahu caqaba dalika alficla bisalaat oo umna caaisha markay u shanlaynaysay inuu hore haddana ka tukaday kuma cadda xadiiska wa calaa taqdiiri dalik haddii arrimahaas oo dhan la qadaro famasu shacri tintii haddana taabashadeedu laa yanqudu lwuduu'a wallahu aclam haddana waxay taabanaysa umna caaisha waa tintii ee jasadka rasuulka ma taaban sala allahu alayh wasalam baabu qiraa'ati rajuli fii xajri imra'atihi wa hiya xaa'id haadaa midkani baabu jawaasi qiraa'ati rajuli ninka aqrintiisii qur-aanka uu aqriyo bannaanaashadeedu u baab yahay fii xajri imra'atihi islaantiisa islaanta korkeeda waa dhabtii islaanta dhabteedii wey cajirkeedii wax la mida ninka cajirkeedii korkeedii korkaa dhexdiisa xaal uu ahaaday inuu maaragta qur-aankii uu aqriyo walxaalna qur-aankii uu aqriyo ay bannaan tahay hiya islaantii xaa'idun ay tahay iyadoo xaa'id ah imaamu albukhaari raximah llahu tacaala tarjamadan wuxuu uga hadli doonaa inay bannaan tahay gabadhii iyadoo xaa'ida ah ninkii waxaa bannaan inuu korkeeda intuu ku seexdo qur-aan uu akhriyo iyadii qur-aan ma akhrinayso iyadii waa xaa'ido ninkiiyaa qur-aan akhrinaya isaguna gabadhii xaa'idadaah ayuu korkeeda ku jiifaa gabadhii xaa'idadaha korkeedu ku jifaa qur-aanka ma u bannaan tahay ninkaas inuu akhriyo waa haaw haawey waa u bannaan tahay aahaarta iyo axaadiista soo socotaa ayuuna sheekhu u deliishan doonaa waana madhabuljumhuur hadda waa sidaa waa bannaanta maxaa yaele gabadha iyada qur-aanka ma akhrinaysee waxa qur-aanka akhrinaya waa ninka gabadha dusheeda ku jiifa xaa'idada ah taasi marka way bannaan tahay wa kaana abu waa'ilin abu waa'il wuxuu ahaa abu waa'il maxaa loola jeedaa shaqiiq bnu salamata alkuufiy waa taabicigaan soo mari jirnay wa kaana abu waa'il wuxuu ahaa shaqiiq bnu salamata alkuufi yursilu khaadimahu khaadimadiisa gabadha u adeegta ayuu diri jiray hadda gabadhiyaa loola jeedaa lafdulkhaadim yudlaqu calaa dakari waalunha oo gabadha iyo wiilkaba isu si ayay carabtu ugu isticmaalaan lafdulkhaadim wa kaana abu waa'il wuxuu ahaa yursilu khaadimahu gabadha u khidmaynaysuu sheekhaasi diri jiray walxaal hiya gabadhu xaa'idun ay xaa'ido tahay ayuu wuxuu u diri jiray ilaa abirasiin abirasiinu u diri jiray abirasiin waa mascuud bnu malik mowla abi waa'il abi waa'ilkanuu addoon u ahaa abi waa'ilkan hadda wax diraya oo khaadimadda diraya addoonkiisiya waxaa la dhihi jiray abirasiin gabadha khaadimadaahu markaa addoonka u diro wuxuu leey wax iga soo qaad fata'tii gabadha xaa'idada ah hi abaawaa'ilkii wax u diray ayay waxay u keeni jirtay bilmusxaf oo musxaf iiga keen acmal wey addoonkayga musxafka iga soo qaad gabadha iyadoo xaa'idaa ay musxafka soo qaadi jirtay fa tumsiku waxay qaban jirtay hu musxafka bicilaaqatihi cilaaqati lmusxaf musxafka sidadiisay soo qaad qaban jirtay kitaabkii qur-aanka iyadoo iska ilaalinaysaa sidada intay saa u soo qabatay sheekha u keeni jirtay abu waa'il bukhaari marka raximah llahu tacaala masaladan isagoo aharkan wuxuu usoo qaatay madhabkiisu wuxuu yahay inay bannaan tahay gabadha xaa'idada ah altamasuku bicilaaqati lmusxaf oo musxafkii maalan galuu ku jiraa gashii waxay leedahay siddo sidadaas inay sidaa u qaadi karto oy qaban karto waa madhabu lbukhaari raximah llahu tacaala culamada qaarkoodna madhabka way ku tageen oo selafka ka mid a oo waxaa ka mid ah aharkan hadda abu waa'il uu ka soo guuriyey sheekhu raximah llahu tacaala oo addoontiisa u dirsanayo cilaaqada sidadii musxafka iyadoo saa ugu dhegan ayay u keeni jirtay masaladaas laakiin jumhuurta iyagu ma ogola jumhuuru salaf ma ogola iyagoo imaamu shaafici raximahu llahu tacaala iyo imaamu axmed iyo imaamu malik iyo abi xaniifa almadaahib alarbaca way diideen madaahib alarbaca iyagu ma ogolo waxay leeyihiin qofka xaa'idada ah masina lama ogola kamaa yaxrumu calayha almasu yaxrumu calayha alxamlu bicilaaqati lmusxaf oo sida taabashaduba ay xaaraam uga tahay afarta madhab waxay leeyihiin sida taabashaduba ay xaaraam uga tahay musxafkii ayaa waxaa xaaraamka ah gabadha xaydka qaba inay musxafka sidadiisa inta ku dhegto ay soo qaado maxaa yeele iyagu waxay leeyihiin alxamlu ashaddu intihaakan min almasi taabashada si toosa musxafkii gabadha xaa'idada ay u taabato waxaaba xagga xushmada musxafka yacni meelka dhicidba uga daranba xambaarid ay xambaartaaba ka daranay leeyihin xambaariddan ay xambaartay ayaaba ka daranay leeyihiin walidaalika ma ogola almadaahib alarbaca laakiin sheekha abu waa'il iyo imaamu albukhaariya madhabkiisu sidaa ahaa wa kaana abu waa'il wuxuu ahaa yursilu khaadimahu gabadhiisa khaadimadiisuu didiri jiray walxaal hiya xaa'idun xaa'ida ay tahay ilaa abirasiinu u diri jiray fata'tiihi abi waa'ilay bilmusxafi u keeni jirtay fatumsikuhu musxafka gabadha xaa'idada ah bicilaaqatihi sidadiis ayay ku soo qaban jirtay sidaday kusoo dhegi jirtay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa abu nucaym alfadl bnu dukayn samica zuhayran zuhayr ibnu man زهير بن معاوية ومن شيوخ شيخه زهير محتمل الاثنين يا بصير أولهم والده معاوية وابن محمد رزقت العافية تي أن سوق هذا الجنيه بل بهدو شيخ شيخه النقضو وزهير بن معاوية hadduu si toosa imaamu الbukhaari wax uga qaato xadaثanaa zuhayrun uu yidhaahna waa zuhayr bnu xarbin qaala xadaثanaa abu nucaym alfadl bnu dukayn samica zuhayrا can mansuur bni safiya mansuurkan maxaa loola jeedaa marka ina safiya u yihi sheekhu mansuur ibnu man aabihiis ilaa safiyadan hadda hooyadiisa ay ahayd waa safiya bintu shayba oo daara qudni uu yidhi lam tahbut suxbatuha saxaabinimadeedu ma sugna lakin aljumhuur anahaa saxaabiya jumhuurta casharkii shalayna waaba nagu jirtaan umalay waa saxaabiyay jumhuurtu leeyihiin marka mansuurku aabihiis muxuu ahaa ya mansuur muslimkan in badan kusoo qaadan jirnay mansuur ibnu cabdiraxmaan alxajabi mansuur ibnu cabdiraxmaan alxajabi haddii mar hadduu sidan oo kale dhacana waxa weeye marba hadduu ka qaadayo yani hooyadiis ilaa hooyadiisu hadda xadiiska ka qaadi ana ummahu xadaatu ay asaasa ana ummahu xadaathu marba hadduu hooyadii ka qaadayo waa mansuur alxajabi yaa loola jeeda mansuurun wathiqhu yusama alxajabi can ummihi wadaahiri lam yusibi waa kii tir aan kusoo qaadanay manduumada wadaahiri lam yusibi yani ibnu xasim daahiri waa sheekhi uu tadciifin jiray uu dhihi jiray waa daciif sheekuna uu radin jiri u dhihi jiray wadaahiri lam yusibi ma uusan asiibin oo sheekhu waa hiqabu cabdiraxmaan waxaa le mansuur ibnu cabdiraxmaan alxajabi alxajabidi waxaa lagu nisbeeyaa waa qoys mar walbaba hayn jiray mafaatiixda kacbada kacbada furayaasheeda ayay weligoodba hayn jireen min cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ilaa yowmina haada iyagaa hayo faracoodii iyo nasligoodii ayaa hayoo nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ma idinka qaado mafaatiixda kacbada ilaa qof daalima maahane daalim ama jaa'ir maahane qof kale idinkama qaado ilaa yowmina haada marka usradii iyo qoyskii faracoodii aa gacanta ku haya mansuur ibni safiya anna ummahu hooyadiis oo safiyatu bintu shayba sida raajixana saxaabiye ah ayaa xadaثat u sheegtay anna caaisha xadaثataa caaisha iyaduna usii sheegtay hooyada anna nebiya nabigu salى اllahu عalayh wasalam kaana wuxuu ahaa rasuulka aleh salى اllahu عalيه wasalam yataki'u mid rasuulku ku dangiiga fii xajrii dhabtaydii ayuu rasuulku ku dangiigay salى اllahu عalيه wasalam walxaaluu dhabtayda ku dangiigay ana aniguna xaa'idun anuu xaa'idahu rasuulku igu dangiigay salى اllahu عalيyه wasalam uma markaa kabacdi anuu xaa'idaha isagoo rasuulku salى اllahu alيه wasalam korkayga sidaa ugu dangiiga ayuu yaqra'u lqur'aana qur'aanka akrinay rasuulku salى اllahu alيه wasalam waxay toos u waafaqsan tahay terjamadii imaam الbukhaari raximah اllahu tacaala oo uu yidhi baabu jawaasi qira'ati rajul fii xajri imra'atihi wa hiya xaa'idun oo gabadhii iyadoo xaa'ida ah in inta ninku dusha uu yani intuu ku seexdo dhabteeda uu ku seexdo ay bannaan tahay markaa inuu qur-aanka aqriyo waa xadiidkan marka wuxuu usoo deliishadaa ibnu daqiiq ilciid sheekhan ibnu daqiiq ilciid oo faqiiha muxadidka ah wuxuu usoo deliishadaa xaa'idada inaan yani loo ogolayn oon loo yani aysan u bannaanayn inay qur-aanka akhriso xadiiskan aan ka fahmaynaa hurey oo sababta sheekhu xadiiskan uu masalada uga qaatay waxaa weeye yacni haddii xaa'ido gabar xayd qabtaa hadday bannaanaan lahayd inay qur'aan akhriso hadday bannaanaan lahayd maba lays weydiiyeenba qof ku jiifa qur-aan ma akrin karaa meeshaba sooma gasheen mala fahmi ya yacni gabar xaa'ida ah hadday qur-aan akrin karto qaabkuu sheekhu istimbaadka u samaynayo gabar xaa'ida ah haddayba qur-aan akrin karto maba lays weydiiyeen maskaxdana kuma soo dhaceyn korkeeda inta lagu seexdo ma bannaan tahay qur-aan in la akriyo maba lays weydiiyeen lidaalika xadiiskan bukhaari waxaan ka qaadanaynaa uu leeyahy ibnu daqiiq ilciid inay xaaraam tahay gabadha xaa'idada inay qur-aan akhriso xaaraam wey waxa loo baneeyey keliya maxay tahay weydiintu su-aashu ay ka taagan tahay calaamatu su-aal waxay ka taagan tahay iyadii ninkii intuu ku dhe yani korkeeda ku seexdo qur-aan ma akri karaa halkaas waxa laysu weydiinayo iyadii maxaad u malayn marka iyadii maxaad u malayn walidaalika waxa weeye madhabkii hore haddii horena waan usoo qaadanay abu waa'il iyo madhab الbukhaari iyo iyagu dhahayeen waa xambaari kartaa oo cilaaqada sidada iyo waa ku xambaari kartaa iyagu ay dhahayeen waa madhab dad qilo ahoo aad fara ku tiris ah ay qabaan ama almadaahib اlarbaca waxay isku waafaqeen gabadha xaa'idada qur'aanka inaysan qaadi karin oo aysanna taaban karin ayay aimadu isku waafaqeen walidaalika waxay iyagu u deliishanayaan ala'imaة اlarbaca xadiiskii camru bnu xasmin oo nabigu uu u qoray salى اllahu عalيyه wasalam waa xadiiskii dheeraayo axkaam fara badan kulminayay oo xadiiska macruufka ah ee camru bnu xasmin loo yaqaano laa tamas laa yamasu اlqur'aana ilaa طaahirun uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam qur'aanka ma taaban karo ilaa qof daahira maahan walidaalika xadiiskaas xaafidka raximah اllahu tacaala markuu uga hadlayo kitaabkiisa buluqulmaraamka ah wuxuu yidhi waa xadiis macluul xadiis macluul oo ciluu geliyey sheekh raximah اllahu tacaala laakiin xaafid ibn cabdilbar kitaabkiisa muwada'a markuu ku sharxayo tamhiid kitaabkiisa tamhiidka ahee muwada'a uu ku sharxayo wuxuu leeyahay walam yakhtalif fuqahaa'u اlamsaar wاlmadiina wاlciraaq wاshaam ana almusxafa laa yamasuhu ila daahir wuxuu yidhi fuqahada magaalooyinkan joogay oo madiinatu lmunawara iyo ciraaq iyo shaam kulligood iskuma khilaafin musxafka inuusan taaban karin ilaa qof daahira mooye qof kale uusan taaban karin marka imaamku wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar wa hada alxadiid talaqathu اlummatu bilqabuul wa huwa kaafin fii sixatih xadiiskani ummadda dhanaa waxay isku waafaqeen inay qaataan ay ku camal falaan ayna deliishadaan maxaa yaele afarta imaamaa deliishatay abi xaniifaa deliishaday imaam maaligaa deliishaday imaamu shaaficiyaa deliishaday imaam axmedaa deliishaday talaqigaasi marka wuxuu ku filan yuu leeyahay inuusan yacni ka kaafinayo isnaadkiisa uma baahnaba in la baaraba marba haddii culimadii o dhan ay wada deliishadeen xadiiska saasuu ibnu cabdilbar isagu uu leeyahay wuxuu yidhi ibnu cabdilbar wahuwa qowlu maalik washaafici wa abi xaniifa wa axmed wa isxaaq ibnu rahawey madaahibtaasoo dhan afarta waxay isku waafaqeen qofka inuusan taaban karin gabadha xaa'idada ah kitaabka ilaahay inaysan taaban karin ibnu cabdilbar wuxuu yidhi sharaxa muwadda uu ku yidhi wa ama alxakamu bnu cutayba waa taabicigii aan soo mari jirnay iyo waxamaad ibnu abi sulaymaan waa shaykhii abi xaniifa fa ajaaza iyagu waxay banneeyeen xamla almusxaf bicilaaqatih oo gabadha xaa'idada ah inay markaas sidada ay ku xambaari karto musxafkay ogolaadeen wuxuu yidhi ibnu cabdilbar wa haadaa cindii shuduudun wa mukhaalafatun lilahar tani aniga agtayda waa shaaday ka tahay u yihi xadiiskiina waa la khilaafay xadiiskii camr bnu xasmin waana la khilaafay midda kalena waa shaad uu yihi walidalika ibn cabdilbar wuxuu sheegi masaladaa waxaa khilaafsanay inay yihiin shaad ay yihiin xadiiskana wuxuu sheegay ibnu cabdilbar oo xaafidku uu yihi cilaa ku jira cilada in la baaraba uma baahno waa xadiis talaqat اlummatu bilqabuul ummadoo dhanaab yacni waxay ku qaateen aqbalay ku qaateenoo way wada deliishadeen xadiiska marba haddii culimmada waaweyn ay wada deliishadaan taasaa waxay ku filan tahay inuu saxiix yahay xadiisku inuu saxiix yahay taasaaba ku filanba walidaalika waxaa mar walbaba muhim ah maadaama almadaahib alarbaca ay isku waafaqeen gabadha xaa'idada ah kitaabka qur'aanka inaysan taaban karin aysanna xambaari karin ibnu cabdilbarna uu cabiray shaad uu ka cabiray dadka qaba dadka qaba uu yidhi waa qowl shaada uu yidhi oo weliba uu ku cabiray inay tahay mukhaalafa lilahar xadiiskii in la khilaafay uu ku cabiray fatwadaas waxaa mar walbaba muhima gabdhaha xaa'idada inaan loo iftoon oo laga daayo iftaha loo iftoonaayo inay musxafkii qaataan oo ay akhrin karaan madaarista qaarkood iyo dugsiyada qaarkood iyo iskoolaadka qaarkood waxaa laga iftoodaa waxaa la yidhi adigoo xayd qaba kitaabkaaga qur-aanka iska soo qaado iska akri taas waa khilaaf axaadiistii nabiga iyo manhajkii nabiga la khilaafay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waana intihaak lilmusxaf wa kalaami illahi tacaala waa meel ka dhac musxafkii iyo qur'aankii ilaahay meel looga dhacay musxafku wuxuu mudan yahay in la ixtiraamo in la xushmeeyo walidaalika kacbadiyaa la diiday gabadhiioo xayd qabtaa kacbadiyaa la diiday inay dawaafto famaa baaluka bikalaami illaahi tacaala yaa fadli badan kacbada iyo kalaamka ilaahay ya kalaamka ilaahay aclaa wa ashrafu min alkacba isagaa ka fadli badan kana sarreeya mana isu dhowa kacbadii maadaama la diidayo ijmaac ay tahay oo laysku waafaqsan yahay gabadha xaydka qabta inaysan kacbadii dawaafi karin maxaad u malaynaya kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka ilaahay marka gabadha xaa'idada ah ma qaadi karto mana taaban karto mana aqriyi karto inta ay xaydka qabto fatwada la samaynayo bacdu almadaaris iyo bacdu almacaahid laga samaynayana waa fatwo khada ah oo gef ah oo diintii meel looga dhacayo xataa sheekhan ay deliishadaan qolooyinkan hadda fatwadaas samaynayo albani masalada wuxuu uga hadlay kitaabka la yidhaaho irwaau lkhaliil oo isagu iska leeyahay irwaau lkhaliil wuxuu ku soo qaaday xadiidkan camru bnu xasmin xadiiska camru bnu xasmin oo xaafidku buluqulmaraamka uu ku sheegay cilaa ku jira uu leeyahay xadiiskaasuu albani ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi fannafsu tadma'inu lisixati hada alxadiis aniga nafsadaydu wuxuu yidhi waxay ku degi xadiisku inuu saxiix yahay albaniya sidaa dhahay fannafsu tadma'inu lisixati hada alxadiis laa siyamaa waqad ixtaja bihi imaamu sunna masalba marahuu yidhi sunnada imaamkeedii isagoo xujo ka dhigtay axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal oo imaamu sunna maadaama uu xujaba ka dhigtay wa saxaxahu saaxibuhu isxaaq ibnu rahawey waxaa kaloo xadiidka wuxuu yidhi saxiix ka dhigay sheekha imaam axmed saaxiibkiisa oo isxaaq ibnu raahweyhina xadiidka saxiixuu ka dhigay marka xadiidku waa xadiis xataa haabit ah oo xataa albani madhabkiisa isagaaba wuxuu ku yahay saxiix dadka marka u tacasubaya albani u tacasubaya iyaga nafsadooda ha ogaadaan xadiiskan inuu albani xataa qabo inuu saxiix yahay walidaalika xukumku marka waa waadixo waa hadda ka bacdi waa in la joojiyo fatwada noocaas oo kale ah allah subxaana